degmada diinsoor ee gobolka baay welibaa ku dareeray tartanka isdhexgalka ciyaaraha oondhexeeya kooxa ku dhisan magaalada warin alanka talgale intii dhallinyarada lakaga mashquuliya walyaabo halisgelii koro nololiyo tartanka ciyaaraha ku dareera diinsoor iyo weliba hadda maraaya heerkinka dembi iyadoo keliya lama koox iyo hanaskahirana si lan dhiirigeliya islamarkaana lan wacyigeliya dhallinyarada ilaalinta iyo nabadi iyo badqabka nololyo iyo weliba maamulka degmada iyo xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed iyo kubuuriyana in ciyaaraha si faylan iyo markaasi lanka gebagabeeya gudoomiyaha degmada diinsoor cismaan macalin cabdi oo uusa la hadalaa ciyaartooyda iyo siiya talooyin iyo dardaaranka eedan ilaalinta nabadi iyo inay si faylan ciyaarto markaasiyoonka dhiirana soona sheeginta ciyaaraha bulshada muhiiman eyna ka maamul ahaan iyo dhiirigeliyaana horumarinta ciyaaraha
dhammaan baxda isboortiga gaar ahaan labada koox maanta nasiib ku yeelatay inay ciyaarto siinaa iyo maxaa la dhahaa alaamin marka hore waxaa idin leeyahay hambalyo waa idin bogaadinaa garsoorayaasha shaqada fiican ay qabteenna aadaa ugu mahad celinaya wax kale uma imaanin ciyaarihi hadda ma imaadeen labadaa ciyaar waa danaynaya inaa imaado markii ina igi leeyihiin laii sheegay samafaynal maanta ugu dambaysa soo maa faynalkia hortayna jira haddii ilaahayna gaarsiiye waxaan rabaa dardaaran yar inaan idin siiyo qof walba inuu ciyaar lugtiisa ku ciyaaro dulmi kale uusan jirin edabdaro kale aysan jirin si nadiifa oo walaaltinimo ah oo deegaana inaa u ciyaartaan waxaan innagaa isku mashaakalaynayna maahine meeshay mari lahaayeen ciddi koobka qaadi laheyd tiib oo tuu gal laheyd iyo tii tiri gal laheyd ilaahay xariiqi balooni caddi madow waaye haddii maanta lagaa badiya beriyaa badinaysaa waa xaqiiq way taas haddii dulqaadkeeda iyo dadnimadeeda aad leedahay nin walba wixii farsamo ah uu la imaanayo lugihiisa kula imaado asiga ha isku kalsoonaado laakiin ataag iyo dhibaato kale iyo broblem kale iyuusan dhicin intaas ayaan u soo baxay inaan idinkala dardaarmo cid allaale ciddii nabadgeliy dad siisa way nabadgelaysaa ciddii nabadgeli laga waayena wallaahi ma nabadgelayso siinaa iyo alaamin labadiinaba waxaa idin rajaynaa inaad guulaysataan cid kastoo guulaysata iyo ciddii laga guulaystaba waa guulaysateen wax shiddaah ma jirto ciyaartaan meeshay marineed hore idinkugu sheegay waa horey u martay way marsan tahay marka ciyaar nadiifa oo niyad saafi ah qof walba dadnimadiisa ah hala ciyaaro broblem kale yuu jirin dhibaata intaan yaroo koobka noo dhiman wax carqalad ah ma u dulqaadanayn inay dhacaan waana idin salaamaa ciyaahana kumida ciyaartooyda ku tirsana kooxo ku dhiilaaya magaalada diinsoor iyo waliba yoona sheegana inuu ciidanka faraxsiina koobka isdhexgalka bulshada ku dareera degmada diinsoora raxmaanraxiim inamujaakay heesh masaasudi oo sandeer fc siinay ciyaarta oo sama finalka geedheerish insha allah meesha la jeesha guud ciyaartan ka kaambi hore laga jira lami halo marish kaambi dambin isbedel guud soo buseen sarajaashin alaamiga lamdi siinaa hadii kaambi dambin insha allah kan baa soo buseen mijaakay abdulqaadir abdirashiid nuur nabarugoga garoonka degmada diisoor degmada diisoor ee meeleerkayusa maadaama anta gunoona inkastoo cad iyo madow agye kooxdana agye f c alaamin tiimkana lideelashon f c siinay laba rajaashish abunonankis inkastoo cad iyo madow agye in badas iyo rajaashish insha allah